إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ciidamada xarkada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo toos ah iyo qaraxyo ku weeraray fariisimayaal dhowr ah oo ay magaalada muqdisho ka deganaayeen askarta dowladda federaalka waxaa la weeraray kenyaanka duulaanka ku jooga deegaanada kulbiyow iyo taabto ee wilaayada jubbooyinka saaxiir weyn iyo askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan jawaa'is qaali ah ayaa la guddoonsiiyey haween daaciyaad ah oo ka qalinjibiyey machad ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka maxkamadda sare ee kenya ayaa ku dhawaaqday inay taageertay go'aankii guddiga doorashooyinka ee guusha siinaya william ruuto dhibaatooyin badan ayaa ka jira deegaan ka tirsan gobolka mudug iyadoona lasoo sheegayo inuu bacaad qaliya deegaankaas dagaalka ka socda dalka itoobiya ayaa lugaha la galay bil barkeed iyadoo sargaal wata ciidamo badan oo itoobiyaan ah oo isku dhiibay dowladda suudaan xisbiga talada haya ee dalka ingiriiska ayaa doortay ra-iisul wasaare cusub intaan idiin soo gudbin warkii oo fidsan kusoo dhowaada qadar goosgoos ah
waayaha adduunyada wakhtiyada isguraya wararka isdhaafaya weriyaad u tahee maxaa cusub walaalle wacaal daray ah iga hoo war xasaasi ah iga qabo dabadeedna weelee oo si wacan u daawo waa filim ay soo wado mu'asasada alkataa'ib muxuu yahay filimku af jooga looma adeego isagaa is sheegaya
magaceyga waxaa yidhaahdaa cali kan baawuurku wado waxay dhahay boqol konton doolar loo soo dhiibi inas baawurka baarin aniga shaqada bisha soonka galelii keenay alkataa'ib ayaa ballan qaaday in ay soo gudbin doonto filim saamayn leh oo aad wax badan ka ogaan doonto ee noqo qofka ugu horeeya ee daawada
allah subxaana wa tacaala waxau yidhi ulaa'ika aladiina ishtarow dalaalata bilhuda famaa rabixat tijaaratum wamaa kaanuu muhtadiin waa dadkii hanuunka inta iibgeeye baadida soo gatay xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen wahaakada tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu noocaas ooya
warkii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo toos ah iyo qaraxyo ku weeraray fariisimayaal dhowr ah oo ay magaalada muqdisho ka deganaayeen askarta dowladda federaalka warkaas iyo war kale oo ku aadan weerar lagu qaaday shisheeyaha kenyaatiga ee duulaanka ku jooga deegaanada kulbiyow iyo taabto waxaa ka waramaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xal howlgalla ka fuliyeen gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolka jubbada hoose haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho silsilada weeraro ah ayay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen halka loo yaqaano cali agoon ee xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa isla banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal ku qaadeen isbaare u taallay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ka tirsan kuwa dowladda islamarkaana isbaarada u taallay ayaa lagu weeraray halka loo yaqaano biyodegga ee xaafadda suuqa xoolaha ee isla degmada hiliwa howlgallada xale ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa saldhigga dhismaha shabeelle ee deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho isla banaadir rag ka tirsan guutada qarxayda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen xaafadda badbaado ee degmada dharkenley guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale qarax la beegsadeen fariisin sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan sidoo kale qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda carafaad ee degmada yaaqshiid weerarada isdabajoogga ah ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay kusii badanayaan magaalada muqdisho kuwaas oo beegsanaya xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka shalay ayay ahayd markii dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho lagu jabiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana dagaalkii shalay duleedka magaalada muqdisho ka dhacay looga dilay ciidamada dowladda federaalka toddoba askari halka sidoo kalena shan iyo toban kale looga dhaawacay oo ay saraakiil ku jiraan iyadoo gaadiidna laga gubay dhanka gobolka jubbada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada kenyaatiga ay ku lahaayeen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xere sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya ciidamadan kenyaatiga ah ee xalay weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka kulbiyow waa maatantahay haashim saaxir weyn iyo askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahad ayaa warkaas faahfaahinaya xukunkan oo ahaa mid xadduriddo ah ayaa lagu fuliyey laba ruux oo mid uu ahaa saaxir in muddo ah ku shaqaysanayay sixirka midka kalena uu ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka booca ee gobolka hiiraan ayuu ka dhacay xukunkan waxaana goobta soo xaadiray dad fara badan labada nin ee xukunka lagu riday ayaa magacyadooda lagu kala sheegay macalin yuusuf axmed cuhmaan oo soddon iyo siddeed sano jir ahaa iyo cabdiraxmaan nuur shiiqow oo labaatan iyo shan jir ahaa waxaana lagu soo eedeeyey midka hore ee saaxirka ah sida ay sheegtay maxkamadda inuu sixirkiisa ku dhibaateeyey dad badan halka ninka kalena lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka eedda maxkamadda kadib qaadiga ayaa ugu horrayn soo bandhigay qiraalka uu bixiyey ninkan saaxirka ah wuxuuna kaga jawaabay sidan haa waa jirtaa inaan ahay saaxir dadna aan ku dilay dadna aan ku dhibaateeyey kutubta anaa iska leh waxaana ka dhaxlay abkoogay ismaan maxamuud waxaan ka shaqaynayay shaqadan sixirka ah muddo shan iyo toban sano kadib maxkamaddu waxay baartay eedaysanaha caafimaadkiisa waxayna u caddaatay inuu caafimaad qabo xukumaha labaad waa cabdiraxmaan nuur shiiqow oo ay maxkamaddu ku eedaysay inuu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka wuxuuna markii loo soo jeediyey eeddaas ku jawaabay sida tan
intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sidan waa sax in aan ku biiray ciidanka murtadiinta labada kun toban iyo sideed waxaana qaatay tababar lix bilood ah waxaana ka howlgali jiray buuliburte waxaan ahay askari boolis ah kadib waxaan qortay ciidanka gorgor muqdisho ayaana loo qaaday waxaana loo furay tababar tababarkii oo laba bilood socdo ayaan ka soo tagay waxaan aaday beledweyne muddo ayaan ku maqnaa hadda ani oo ka imaaday beledweyne kuna sii jeedo buuloburde ayaa la ii soo qabtay
intaas kadib qaadiga ayaa fagaaraha ka sheegay xukunka nimankan iyo adilada loo cuskaday maxkamaddu waxay xukuntay sidatan kow falka lagu soo eedeeyey macalin yuusuf inuu yahay saaxir labo in la gubo kutubta sixirka oo abkowgiisa ka dhahlay saddex in lagu fuliyo macalin yuusuf cismaan dil toogasho ah sidoo kale falka lagu soo eedeeyey cabdiraxmaan inuu yahay mid riddo ah in lagu fuliyo xukun xaduridda ah kaasoo ah dil toogasho ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaala fii suurati albaqar aayadda boqol iyo labaad waattabacuu maa tatlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaan walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruud wma yucalimaani min axadi xataa yaquulaa inamaa naxnu fitna falaa takfur fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih ilaa aakhiri laaya sidoo kale wuxuu sheegay adilo kale oo la xiriirta xukunkooda wa qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu lyahuuda wannasaara awliyaaa bacduhum awliyaau bacd wman ytwlhm minkm fainahu minhm in allaha laa yahdi اlqwm الظaalimiin wqowluhu slى اllah عlyh وslm xad الsaaxiri darbaة bالsayf can bajaalati cabd anahu qaala ataana kitaabu cmar radي اllah canhu qabla mowtihi bsnة an iqtuluu kula saaxiri وsaaxira wqowluhu slى اllah عlyh وslm laa yaxilu damu rajuli yashhadu an laa ilaha ilا اllah w ani rasuul الlah إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه marar badan ayay xukuno nuucan oo kale ah ka dhaceen fagaarayaal waaweyn oo ku yaala deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan
maxkamadda sare ee kenya ayaa ku dhawaaqday inay taageertay go-aankii guddiga doorashooyinka ee guusha siinaya william ruuto cali aadan ayaa ka waramaya waxaa soo gabagaboobay doodii garsoorayaasha ugu sarreeya dalka kenya ay ka yeesheen sidii laga yeelayo doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday bishii lasoo dhaafay maxkamadda sare ee kenya ayaa ku dhawaaqday sida ay u taageersan tahay go-aankii guddiga doorashooyinka ee guusha siiyey william ruuto haweeney u hadasha maxkamadda sare ayaa sheegtay in william ruuto uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee kenya iyadoon wax kama jiraan ka soo qaaday dacwadihii uu maxkamadaha u gudbiyey raylo odhinga kani waa go-aan loo dhan yahay dhammaan codsiyadii kale waa la laalay sidaas awgeed waxaan ku dhawaaqayaa jawaab celin in william ruuto uu yahay madaxweynaha la doortay ayay tiri haweenaydan oo ah guddoomiyaha maxkamadda sare dacwadaha uu ku doodayey raylo dhinga in ay cilidoobeen qaar ka mid ah qalabkii lagu codaynayey iyo in afar ka mid ah guddiga doorashada ay dhan u janjeeraan tobanaan kun oo ka mid ah taageerayaasha raylo dhinga ayaa taagan waddooyinka magaalada nairobi iyaga oo ka soo horjeestay go-aanka maxkamadda sare ee guusha siisay william ruuto jawaais qaali ah ayaa la guddoonsiiyey haween daaciyaada ah oo ka qalinjebiyey machad ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka tafaasiisha warkaas waxaa inoo haya maxamed daahir calisow shahaadooyin iyo hadiida ay ka mid yihiin dahab ayaa la guddoonsiiyey ilaa iyo soddon iyo toddoba gabdhood oo ah haween daaciyaad ah oo ka qalanjebiyey machadka khadiija bintu khuwaylad ee diyaarinta daaciyaadka degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka munaasabadda shahaadooyinka lagu guddoonsiinaya ardayda waxaa ka soo qayb galay culumaa udiin odayaal dhaqan mas-uuliyiin ka tirsan xarakada iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardayda bixinta jawaa'ista waxaa ka horeeyey bandhig cajiib ahaa oo haweenka ay ku soo bandhigeen gudaha macadka رسالتي إلى المرأة المسلمة التي ما زالت تعاني من حرب شرسة من قبل أعدائها من الغرب الكافر الذي يريد سلب كرامتها وعفتها وانتهاك عرضها فأقول لك أيتها العفيفة الطاهرة الأبية ويا من تمسكت بعقيدتها المستمدة من الكتاب والسنة المطهرة ويا من التزمت بتعاليم دينها الحنيف وتخلقت بمعالي الأخلاق وأسامي الآداب ويا من لا تعرف سوى الإسلام دينا ولا سوى منهج المختار صلى الله عليه وسلم نهجا فإن أعدائك أعداء الإسلام بل أعداء البشرية قاطبة يريدون أن يجعلوك أداة تدمير وإفساد للمجتمع kaalinta koowaad waxaa gashay seynab cabdulaahi maxamed kaalinta koowaad ayaan galay kitaabka musaxafka iyo qadar dhan lix garaanoo dahaba iyo shahaadashan alxamdulilah aadaan ugu faraxsana kaalinta labaad waxaa gashay xamna cabdulaahi cabdiraxmaan kaalinta aan galan waa kaalinta labaad jaa-isana waxaan u helay musxafka qur-aanka kariimka iyo dahab qadarkiisuu dhan yahay afar garaanoo dahaba iyo shahaado ifraax cabdulaahi cabdulqaadir waxa ay gashay kaalinta saddexaad anigoo a magacay ifraax cabdulaahi cabdiqaadir oo dhigta macadka khadiija binti khuwaylid waxaan soo qaadan kitaabo badan halkaan laguma soo koobi karo dhowr kutub ayaan ka sheegaya qur-aanka kariimka waxaan ka qaadanay tobaniyo shan jus tafsiirkan tobaniyo shan jus xadiiska waxaan qaadanay buluuqul maraam mukhtasar saxiixu muslim fiqiga waxaan ka qaadanay yaaquutu nafiis abushujaac towxiidka waxaan ka qaadanay sidoo kale aclaamu sunnati almanshuur iyo sullamul wusuul waxaan helay saddex garaam oo dahaba dhinaca akhlaaqda waxaa ku horeysay nimco maxamed cabdulaahi oo lagu abaalmariyey konton dolar maamulka macadka iyo macalimiinta ayaa sidoo kale lagu abaalmariyey lacag qaar ka mid a waalidiinta goobjooga u ahaa xafladan ka dhacday macadka khadiija ee degmada saakow oo goobta igula hadlay waxa ay sheegeen inay ku farxeen waxyaabaha la baray ubadkooda waalidiintii haddii uun aniyada aan ka faraxsano ma ynanin sheegaya cilmiga iyo baradeen inuusan barinyi xifdi culammadii hormay arri jiraan la aray cilmo musqulakiin la galaan cilmo ma arri jiraan la aray bimacnaa may lihin jeede xifdiga iyo maaragtaa yaa xifdigi jiraan culamada cilmiga xifdigi jiraan gabdhoon cilmigii iyo baradayaan ma inbadin la arey xifdi inbadin marka may ballanaa waalidiintii markuunana may ballanaa jazaahum ullahu khayr dadkii dadkaan hasaari alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay baa mahaddaas iskale farxaddaasna gaarsiiyey ilaahay baa ku mahadsan ubad ayaa meesha noogu qalinjabiyey muddo laba sana ah noo soo waxbaranhayay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah alxamdulilah baan leenahay ugu dambayntii maamulka macadka ayaa waxa ay ka warbixiyeen munaasabadda ka dhacday gudaha xarunta macadka khadiija degmada saakow oo sanadkan kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriga soo saaray dufcada labaad ee macadka macalimaan horaa joogtay oo gabdho ah oo waxbarayay dadka gabdhaha kale waxbarayay haddana gabadho kaleoo macalimaana ku soo biiray ayagana waxaan leenahay kusoo dhowaada macalimnimada insha allah waa khayr iyo nicmo inaad idinkana wax siyaadsataan dadkana waxba sii bartaan oo wixii aad sii barataan aad sii bixisaan ayaan u dardaarmaya gabdhaha insha allahu taala maraakista iyo macaahidda waxelidii hore waxaan soo marnay iyadoon duruus aysan lahayn maraakistoo kale aysan lahayn muqararaad hadda waxay leeyihiin muqarar markasku inuu muqarar kusoo maro afar qayb ilaa afar eh, fatro ah muqararaadka markay dumarka soo dhammaystaan kadib iyo gabdhuhu waxay soo gelayaan macadka macadkuna wuxuu leeyahay isagana muqarar lagu soo qaa lagu qaadanayo Een, wax- ilaahay waxaan uga rajaynaynaa marka gabdhahan inay noqdaan gabdha ka faa'iidaystay daa- ducaadna noqday magacoodaba waa sidaas icdaadu daaciyadan
si kastaba ha ahaatee horumarka dhanka waxbarashada dumarka ayaa si weyn looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana wilaayaadka ka furan maraakiis iyo macaahid kuwaasi oo loogu talagalay inay daboolaan baahida waxbarasho ee ubadka lagana maarmo ragga wax baraya dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah war ku saabsan dagaalada ka socda waddanka itoobiya iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan dhibaato badan ayaa ka jirta deegaan ka tirsan gobolka mudug iyadoona lasoo sheegayay in deegaankaas uu bacaad qariyey zakariya cumar ayaa warkaas inoo faahfaahinaya deegaankan oo lagu magacaabo dhinowda islamarkaana ka tirsana gobolka mudug ahna deegaan xebeed oo markii horeba ay saameyn xoogan ku haysay abaarta ka jirto qaybo ka mid ah gobolkaasi ayaa waxaa abaarta ugu darsamay bacaad qariyey guryaha iyo goobaha muhiimka u ah bulshada sida wadooyinka iyo goobaha waxbarashada qaar ka mid ah dadka deegaankan ka soo jeedo ayaana bilaabay ololo loogu gurmanayo dadkan uu saameynta xoogan ku yeeshay bacaadka iyo abaaraha ka jira deegaanadaasi haddaba waa kuwana iyagoo ka warbixinayo saameynta ay ku yeelatay dhibaatadan ku habsatay deegaanka dhinowda oo ku yaalla xeebaha gobolka mudug sida dadka qaar ay arkeen waxaa ku habsaday bacaad ama ciid guuraysa bacaadkaas iyo ciiddaasi oo xabaalay dhammaan noloshii deegaanka ka jirta waxaa aasmay masaajidadii waxaa xabaalmay dugsiyadii qur-aanka waxaa xabaalmay isbitaalladii waxaa sidoo kale aasmay wadooyinkii magaalada soo geli jiray ee gaadiidka ama waxyaabaha magaalada ku socda ee ganacsiga lagu keeni jiray meeshaan waxaa ku habsatay masiibo rabbaaniya bacaadku iyo ciiddu waa makhluuq masiibadaas oo u baahan gurmad u baahan dadka islaamka ah oo muxsiniinta ah een, uga baahan gurmad musiibadan rabbaaniga ah ee haysato deegaankan ka tirsan gobolka mudug ayaa waxa ay qayb ka tahay musiibooyinka rabbaaniga ah ee ka dhacaya dalka arrintaas oo saameyn xoogan ku yeelanayso bulshada loogana bixi kara oo keliya in allaah loo toobadkeeno war ku saabsan xisbiga talada haya ee dalka ingiriiska oo doorasho sameeyey ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo waddanka itoobiya dagaalada ka socda dalka itoobiya ayaa lugaha la galay bil barkeed iyadoo sargaal wata ciidamo itoobiyaan ah uu isku dhibay dowladda suudaan maxamed amiin ayaa war ka soo jeedinaya xaalad hubanti la'aan ah ayaa ka taagan qaar ka mid a jabhadda dagaalka etoobiya oo ay si adag ugu hardamayaan dhinacyada isku haya talada waddankaas dagaal la isku dansaday isgaarsiinta oo ku dhowaad muddo lix maalmood oo xiriir ah ka socday magaalada humayra ayaanan la ogeyn ilaa iyo hadda cidda ku gacan saraysa maleeshiyaadka kooxda t b l f ayaa dhowr jiho ka weeraray ciidamada eritrea iyo kuwa etoobiya ee maamulaya magaalada humayra ee dhacda saddex xagalka xuduudka ay wadaagaan wadamada suudaan etoobiya iyo eritrea ciidamo horey oga tirsanaa waxaa loogu yeero qaramada midoobe balse etoobiya ka gadooday ayaa waxa ay weerar ballaaran ku hayaan magaaladan muhiimka ah ila wareedyo ayaana sheegaya in ciidamadan ay helayaan gurmad telefishinka ku hadla afka t b l f ayaa sheegaya in ciidamadoodu ay horumar ka sameynayaan jiidaha alamta iyo raaya halkaas oo khamiistii lasoo dhaafay ay guluf xoogan ku qabsadeen ciidamada isgarabsanaya ee eritrea iyo kuwa abey axmed dhanka jiidda dagaalka ee ismaamulka amxaarada maleeshiyaadka t b l f ayaa weli fooda gelin la magaalada sheekota wariyaal ayaana sheegaya in maleeshiyaadka fano iyo ciidamada federaaliga ah oo iskaashanaya in iska caabin xoogan ay muujinayaan dagaaladuna ay ka socdaan bariga waqooyiga iyo koonfurta magaalada sidoo kale maleeshiyaadka jabhadda t b l f ayaa lagu jebiyey dagaallo ka dhacay jiidda dagaalka ee adkariya waxaana la sheegayaa in tigreega laga qabsaday goobo istaraatiiji ah maleeshiyaadka t b l f ayaa si isdabajoog ah usoo bandhigaya ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda abiy axmed kuwaas oo ay sheegeen in qaarkood ay dagaalada ku qabteen halka kuwo kalena ay iskooda isku soo dhiibeen dhinaca kale sarkaal ka tirsan militariga etoobiya iyo ciidamo u watay ayaa isku dhiibay dowladda suudaan iyadoona aanan la bixinin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan goosashada sarkaalkan iyo ciidamadiisa dagaalka ka socda dalka etoobiya ayaa lagu halagalay bil barkeeda waxaana dhinacyada dagaalamaya ay isku xasuuqeen si fool xun iyadoona dhacdooyin argagax leh laga soo warinayo gobollada ay dagaaladu ka socdaan warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xisbiga talada haya ee dalka ingiriiska ayaa doortay ra-iisul wasaare cusub kadib bilo iyo xaalad hubanti la-aan siyaasadeed oo ka jirta ee wadanka ingiriiska ayaa ugu dambeyntii xildhibaanada baarlamaanka wadankaas doorteen ra-iisul wasaare cusub wararka ka imaanaya magaalada london ayaa sheegaya in xisbiga muxaafidiinta ee ra-iisul wasaaraha cusub uu doortay haweeney lagu magacaabo liza tras oo horey u ahayd wasiiradda arrimaha dibadda ingiriiska sanadii labada kun sagaaliyo tobankiina noqotay wasiirka arrimaha haweenka liz tras oo ah muxaafad u jajaban siyaasadda qoyska boqorka ayaa safka hore uga jirta siyaasiyiinta u sharxan inay badasho boris johnson oo iscasilay bishii juulaaya ee lasoo dhaafay ra-yo ururin la sameeyey ayaa sheegaya in liis ay kaalmaha hore uga jirto dadka loo saadaalinayo inay xilka ra-iisul wasaaraha qabtaan waxay ku soo aaday waqti dowladda ingiriiska ay ku jirto dhibaato weyn oo dhanka maciishada ah dowladdan ayaana si adag ugu saamowday aafada covid sagaali toban xukuumaddii johnson ayaa ku fashilantay inay sal fadhida u dejiso arrimaha caafimaadka iyo maciishadda ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska oo dhanka siyaasadda ay isku dhow yihiin donald trump ayaana si xamaasad ay ku jirto waxa uu la saftay dowladaha reer galbeedka ee taageerada xadaafka ah siinaya dowladda ukrain oo duulaan ballaaran kala kulmaysa waddanka ruushka warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa